ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ayaa maanta ishortaagay kulan baroor diiqa oo ay taageerayaasha xisbiga wadajir ee uu hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur ku qabsan lahaayeen hotelka city balace ee ku dhow agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kulankan ay lahaayeen taageerayaasha xisbiga wadajir ayaa la sheegay in loogu baroor diiqayay dadkii ku geeriyooday weerarkii sanad ka hor ee ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya ku qaadeen hoyga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur hase ahaatee ciidamada dowladda ayaa sida uu v o a u sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur xilligii kulanka la qaban lahaa waxa ay beebayaal iyo gawaarida dagaalka soo hordhigteen hoteelkii la rabay in lagu qabto munaasabada baroor diiqda ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qadka taleefonka iigu waramay ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay in laga joojiyo munaasabada baroor diiqda ah ee ay u samayn lahaayeen ciidamo ka tirsan ilaaladiisa oo maanta oo kale toddoba-iyo tobankii bishii diseembar ee sanadkii hore ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday gurigiisa sidoo kale waxaa maanta xiran inta badan wadooyinka magaalada muqdisho lamana oga sababta rasmigaa ay wadooyinkaasi u xiran yihiin hase ahaatee hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa idaacadda v o a u sheegay in iyagu ay aaminsan yihiin in sababaha wadooyinka muqdisho loo xiray ay la xiriirto arrinta ku saabsan joojinta baroor diiqdii ay sameyn lahaayeen dowladda soomaaliya ayaan ilaa iminka wax war ah ka soo saarin arrinta ku aadan kulanka baroor diiqda ay ciidamada dowladdu baajiyeen iyo wadooyinka magaalada muqdisho ee xiran intaba dhinaca kale wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa loogu magacaabay wasiirka cusub ee howlaha guud iyo dibudhiska cabdi aadan hoosow oo horay u soo noqday guddoomiyaha gobolka baay waxaana xilka hoosow loo magacaabay maalintii shalay iska casilay wasiirkii hore wasaaraddaasi cabdifataax geesay wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isaaq bismillaahi raxmaan iraxiim maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiiyo tobanka disembar sanada laba kun iyo siddeed iyo toban maalnimo isniina wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeedo magacaabis wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska kadib markii uu tixgeliyey laga maarmaannimada in la buuxiyo xilka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska oo bannaanaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre waa uu xilka wasiirnimo maanta oo ay taariikhda toddobiiyo tobanka disembar laba kun iyo sideed iyo toban u magacaabay mudane cabdi aadan hoosow wasiirka cusub waxaa la farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ula wareego xafiiskiisa waana mahadsantihin wasalaamu calaykum xasan kaafi qoyste v o a muqdisho